Xoghayaha gobolka Banaadir Bilan bile ayaa dhagax dhigtay dhismaha waddo interlock ah oo isku xidhi doonta isgoyska furayaasha iyo wadada warshadaha ee degmada Wortanaboda. Dhagaxdhigga dhismaha wadadan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Wortanaboda, odayaal iyo bulshada degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Wortanaboda, Liibaan Cali Tuur ayaa ka warbixiyay dhagaxdhigga dhismaha wadadan.
run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maantay dhagax dhigno ee, waddadan furayaasha oo halbowlo u ah ama isku xirta ee, waddada wadnaha ilaa iyo jidka warshadaha sidoo kale ee, mudane guddoomiye ee, waxaa waddadaani ay sidoo kale isku xiraysaa ama la mataana ah waddada hillaac oo dhismaheeda aan qorsheennay oo iyo quracley waxayna waddooyinkan ka wada koobnaan doonaan min hal kilomitir waxayna ay noqon doonaan waddo ee, la saari doono interlogyo oo ay bulshada degmadan warta nabadda ay uga faa'iidaysan doonaan waxaana uga mahad celinayaa guddiga deegaanada ee waaxdan barwaaqo degan oo aad iyo aad uga shaqeeyay in ay la dhagax dhigo waddadaani handaan nahay maamulka ee degmada warta nabaddana waxaan dhowaan qorsheynaynaa in waddooyin kaleete oo halbowla ah aan dhagax dhigno Xoghayaha gobolka Banaadir Bilan bile oo dhagax dhigtay dhismaha wadadan ayaa sheegtay dhismahan wadada inay muhiim u tahay horumarinta wadooyinka caasimadda.
maanta waxaan taagannahay waddadii ee, furayaasha Ee, runtii waxaan u malaynayaa inaan maanta aad iyo aad aad u jeedaan inaan marayno ilaa iyo waddadii maaragtay furayaasha iyo waddadii hu- hurwaay aan usii soconno iyo suuqa xoolaha iyo waxaan tegi doonaa waddooyin badan oo maaragtay sidaan loo horumarinayo oo loo dhagax dhigaayo Een, aadaan maaragtay ugu faraxsannahay inaan maanta halkaan soo istaagno annagoo dhagax dhigayno waddadan furayaasha Een, runtii waxaan u mahad celinayaa een, bulshada ee, degmadan degan iyo maaragtay een, degmada maamulkeeda iyo gobolka banaadir oo iska kaashaday aad iyo aadaan maaragtay usoo dhoweynaynaa Dhismaha wadadan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya isku socodka dadweynaha gaadiidka ee ganacsiga iyadoo yarayn doonta shilalka iyo saxmadda badan ee degmada Wortanaboda.